Shirkaddan la ka magacaabo Muuqabil ayaa weliba ka shaqeyn doonta nadaafadda iyo bilicnagowga caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeba guleed markii ay ku guuleysatay tartan lanqoobada shirkado nadaafadda ka shaqeeyow si magaaladu inagata to nadiif ah bilicna leh islamarkaana meelo loonku saara nadaafad darada ka jarta magaalada munaasabadda laka daafura ay shirkaddan ka shaqeey doonta nadaafaddii waliba ku qaybgalay gudoomiyaha degmada dhuusmareeb saraakiisha dowladda hoose iyo madaxda shirkadda nadaafadda ee muuqbile ugu horeyntii weliba kulanka ku hadalay koo kamid ee madaxda shirkadda nadaafadda muuqbile usoona sheegay intii walahdika dambeeye ka shaqeey doonana sidii dhuusamareeb balicdiye iyo nadaafadiye han naga lahaayeen usoona bulshada ku dalbaday inuu la shaqeeyaan
shirkadda muuqbile waa shirkadda u xil saaran nadaafadda iyo bilic soo celinta caasimadda dhuusamareeb taas oo ah shirkadda lagala xisaabtami doono in ay ka shaqayso nadaafadda iyo bilicda caasimadda taas oo hoggaan u noqon doonta deegaanada kale ee galmudug oona noqon doonta meesha lagaga soo hirto howlaha nadaafadda ee galmudug sidoo kale waxaa shirkadda muuqbile ay damaanad qaadaysaa nadaafadda iyo bilicda caasimadda loona xil saartay kana soo bixi doonta waajibaadka loo igmaday insha allahu tacaala maamulka sidoo kalena waxaan ka rajaynaynaa wada shaqayn iyo garab istaag taas oo annaga noo ah in aan ku guulaysano shaqadeenna hirgelinta hadafkeenna taas oo ah in la helo caasimad nadiif ah kana maran wax qashin la yidhaahdo sidoo kale horaah waxaa jirta ah inta uu qashinka ku jira iyo cudurka ku jiraa annaguna taas ayaan ka duulaynaa in dadkeenna ay ku noolaadaan deegaan nadiif ah ka maran wax wasaq ah kana maran wax kasta oo cudur keeni kara insha allahu tacaala gudoomiyaha degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geedon qorow oo munaasabadda ku hadalay weliba uusa maamulka shirkadda nadaafadda muuqbile ka cadkeeyey inuu isbedel la taabado koora ka sheelaan bilicda magaalada dowladda hoosena kala xisaabtama doonta shaqada lan egmade kambanigan la yidhaahdo muuqbile u idmanno oo u fasaxno u xil saarno nadaafadda iyo bilic soo celinta caasimadda dhulsmareeb ee dowladda galmudug caasimada u ah waxaan rabnaa halkan sidaba hore looga dhawaajiyey kambani hore ayaa ayaan hore fasax siinay hase yeeshee lix bilood kadib ruqsadayaa laga alaabtay kadib markii sidii shaqada aan ugu idmanay shaqadii usoo bixi weysay tartankii la galay oo aan niri qoladii hawshaas qaban kartaa waa ku soo dhowaynaynaa waxaa ku soo baxay kambanigan muuqbile oo halkan hadda boorkiisu ku dhegan yahay mas-uuliyiintiisiina ay joogto waxaan rabaa anigoo ku hadlaaya codka dadweynaha caasimadda dhuusmareeb waxaan u idmanay oo u fasaxnay kambaniga muuqbile la yidhaahdo inuu nadaafadda iyo bilic soo celinta caasimadda dhuusmareebeed magaalada gudaheeda iyo daafaheeda inuu ka shaqeeyo isagoo ka howlgalo waxaa mamnuuca oo aan la ogolayn gaadiidkooda maahana gaadiid kale inay qashin magaalada ka qaadaan hadday tahay xarumaha dawladda iyo xarumaha sida gaarka loo leeyahay oo dhan iyo maaragtay fiyaalaha magaalada hadday tahay wadooyinka magaalada dhexdooda iyo kuwa yaryarka iyo kuwa waaweyn iyo daafaha magaalada qashinka yaalla kambanigaas ayaa u xil saaran inay qaadaan waxaa laga rabaa ayagana gaadiidkoodu meeshii qashinka loogu talagalay oo loo asteeyey inay geeyaan meel ka sokeeda qashin aan lagu dejin amniga waxaan amraynaa oo faraynaa inay kambanigaas la shaqeeyaan qoladii waajibaadka loo dejiyey nadaafadda ku qaldanta oo qashin meelaan loogu talagelin dhigta oo amarka kambanigan diidda oo la lagu soo dacweeyo inay ku xadgudbeen nadaafadii magaalada oo qashin meelaan loogu talagelin ku dejiyeen ama amarkii ay diideen nadaafadda in maaragtay waajibaadkooda ay ka gutaan aadna la dhihin obbiya laydin gelinayo yaa idin soo dacwaystay iyo qoladaa la doodaysaan midna amarkaas waa sidaas loo bixiyey kambanigan waxaa laga rabaa meeshaan waajibaada la kala qaybsaday waajibaadkii dowladdu ay leedahay waa laydinkala shaqaynaa waa sidaan u amarnay idinkana waxaa laydinka rabaa mas-uuliyaddiinna inaad qaadaan maamulka degmada dhuusamareeb ayaa warqadii aqoonsiga kulanagadi shirkado horeyn ka shaqeeyey nadaafadda degmada dhuusamareeba kuleed markiya walku qabad waayana xaalada nadaafadeed ee ku jarta magaaladaasiya